markii ugu horreysay muddo laba iyo labaatan sannadood ayaa maanta magaalada muqdisho looga dabaal degay konton guurada ka soo wareegtay aas-aaskii ururka midowda afrika munaasabadaasi oo lagu qabtay dugsiga loo yaqaano xalaneh waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madax ka tirsan dowladda iyo kuwa midowda afrika midowda afrika waxa uu sanadkan u dabaaldegayaa konton guuradii kasoo wareegtay aasaaskii ururkaasi sinab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyey sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay ururka midowda afrika ayaa lagu qabtay xarunta xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha soomaaliya wakiilka midowda afrika iyo mas-uuliyiin ka kala socotay midowda yurub iyo dowladaha dariska ah ee ciidamada ka joogaan dalka soomaaliya wakiilka midowda afrika ee soomaaliya master saalax al nadiif oo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa uu ururka soo maray iyo tallaabooyinkii uu qaaday muddadii uu jiray isagoona si toos ah kaga hadlay qorshahooda ku aadan soomaaliya iyo doorka ay ka qaateen xasilinta dalka
will celebrate these 50 years of the creation of the organization maanta waa maalin muhiim inoo ah waxaan u dabaaldegaynaa konton guuradii ka soo wareegtay maalintii la aas-aasay ururka midowda afrika wakhtigii la aas-aasay oo ahayd labaatan iyo shantii mey kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii soomaaliya waxay ka mid ahayd soddon iyo labadii waddan ee xorta ahaa oo saxiixay heshiiskan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhanka kale munaasabadda hadal ka jeediya ayaa ugu hambaliyeeyey dhammaan madaxda afrika munaasabadda kantanguuradii kasoo wareegatay aas-aaska ururka midowda afrika wuxuuna madaxweynuhu xusay taageerada midowda afrika ciidamada ka jooga soomaaliya iyo doorkooda ku aadan xasilinta dalka maanta waa maalin aad iyo aada u weyn oo aa la xusayo kontanguuradii kasoo wareegtay aasaaskii ururkii berigaa la ohan jira o a u ee maanta loo bedelay a u soomaaliya waxaa haybad iyo sharaf u ah oo ay ku faanaysaa inay ka mid ahayd sodomeeyadii dal labaiyo soddonkii dal ee waagaa afrika xorta ahaa ee aasaasay ururka o a u la dhihi jiray madaxweynihii waagaa ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan wuxuu ka mid ahay dadkii saxiixay jaartarkii ugu horreeyey ee lagu dhisay afrika markaasi ee ajandaha ugu weyn ee afrikadii berigaas joogtay ee higsanaysa wuxuu ahaa xorayntii afrika la xoraynayey ee laga xoraynayay gumaysiga soomaaliya waa la garanayaa qaybtii ay ka qaadatay in afrika la xoreeyo oo laga dhammaystiro isticmaalkii berigaa joogay waanay ku faanaysaa in ay dalal badan oo ay ku abaal sheegan karto xorayntoodii maanta ay xor yihiin aanay yihiin dalal xooggan taas waxaad beddeshay maanta dalalkaasi qaar badan oo ka mid ah oo maanta nala jooga halkan dad ka tirsan in ay abaalgud uga dhigeen soomaaliya in ay u soo diraan wiilashooda iyo gabdhahooda si ay soomaaliya wakhtigeeda ayadane markeeda ayadane ay u kaalmeeyaan marka abaalkaasi meel cidlaa soomaaliya ugama dhicin wuu u soo laabtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tusaale u soo qaatay dhismaha xaafadda african village oo dowladii hore ay dhistay kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii xilligaasi oo shirka midowda afrika wuu ka socday magaalada muqdisho islamarkaana lagu casumay madaxdii ka socotay midowda afrika wuxuuna rajo ka muujiyey in xaaladdu ay noqoto si la mid ah sidii hore in marka african renisance ama dib usoo noolaashada dib usoo qumidda afrika la tilmaamo sanadkan meesha ugu fiicanoo lagu tilmaami karo waa soomaaliya oo ay maanta wada joogaan ciidamo wiilal iyo gabdho ka tirsan dalal kala duwan oo afrika ah si ay u saacidaan afrika soomaaliya kun sagaal boqol afar iyo todobaatankii jamhuuriyadda soomaaliya waxay magaalada muqdisho ka dhistay xaafad loo yaqaano african village oon wada garanayn african village birigaas muhiimaddii loo dhisay waxaa ugu weyneyday ama lagu bilaabay shaqo waxaa ugu horreysay in lagu martigeliyo wufuuddii ka socotay ururkii midowda afrika ee o a u la dhihi jira berigaah oo madaxdiisii ay sanadkaasi halkan muqdisho ay ku shirayeen muddo kadib magaalada muqdisho colaadii dagaaladii shabaab ay galeen magaaladaas ama xaafaddaas magacaas lahayday waxaa haddana marlabaad ay suurto gashay ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliya iskaashanaya inay mar kale xaafadii african village ay ka xoreeyaan shabaab si ay u noqoto meel xor ah waxaanan rajaynaynaa mustaqbalka mar kale madaxda iyo mas-uuliyiinta africa iyo delegation africa ka socdaaya inay dib u degaan ay marti- marti ku noqdaan xaafadda african village ayagoo shirka weyn ee african muxuu unionka lagu qaban doono muqdisho mustaqbalka dhow haddii alyara sida hadda ay wax leeyihiin hadday ma ahaaneen ciidamada midooda afrika ayaa soo galay soomaaliya labada kun iyo toddobadii kolkaas oo ay dagaal la galeen kooxda al-shabaab inkastoo markii dambe ay la wareegeen caasimada magaalada muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka labada kun koob iyo tobankii waxaana qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabadda ay fikirkooda ku cabirayaan waxqabadka ciidamada muddadii ay ku sugnaayeen dalka magacayga waxaa la yidhaha ugaas muxudiin xasan axmed waxay ka qabteen amison intay joogeen waddankan sharaf iyo wanaag ay u qabteen hiilo wanaagsan inay u sameeyeen soomaaliya marka sidaas aawadeed dabaaldegi maanta kontonaad waaye waxyaalo aysan qabanna waa jiraan laakiin way dhammaystiri doonaan insha allah aniga waxaa la yidhaha suldaan maxamed sheekh axmed waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay wixii ay qabteen muddadii lixda sano dhowaheed ay soomaaliya joogeen maanta waa maalintii la taagay calan ay leedahay qaaradda afrika Ee, afrika waxaan ka faa'iidnay annagoo abaal baanu geli jirnay afrika u geli jirnay waxaan ka faa'iidnay maanta abaalkii oo dib noogu soo laabtay goobta ay munaasabadda ka socotay ayaa lagu xardhay calamada soomaaliya iyo kan midowda afrika sidoo kalena lagu garaacay astaanta labada dhinac waxaana gabagabadii ciidamada midowda afrika ay halkaasi ku soo bandhigeen dhowlatus iyo gaadika cayaar ay ku weyneynayeen munaasabadda maanta saynab abuukar v o a muqdisho